Maanta oo Axad ah ayaa waxaa si weyn looga ciiday dalal badan oo ka mid ah caalamka oo ay ku jirto Soomaaliya. Magaalada Muqdisho, maamul goboleedyada dalka ayaa maanta si weyn looga ciiday, iyadoo goobo fagaaro ah iyo masaajidyo ay bulshada Soomaaliyeed ku tukanayeen salaadda Ciidul Fitriga. Magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga ciiday, taasoo salaadda Ciidul Fitriga lagu oogay barxadda magaalada. Qaar ka mid ah bulshada degmada Dhoble ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aaddan munaasabadda Ciidul Fitriga, isla markaana la wadaagay hambalyada ciidda shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dunida Muslimka ah.
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magacayga waa nasre maxamed waxaan ka mid ahay bulshada reer dhobley si wacan ayaan ugu ciidnay dhammaan bulshada oo isku soo bixin si wacan aa loo wada ciiday Een, ciidan ciideeda kale inuu ilaahay nabadna u gaarsiiyaa rajeynayna insha allah Een, soonkii iyo acmaashii iyo wax waliba aan soo sameynayba ilaahay naga aqbalo ayaan rajeynaynaa Een, dhammaan ummadda islaamka iyo wada dhegeysanaysan waa salaamayaa dhammaantood Aan walaalay waxaa la dhahaa Samsom Maxamed waxaan ku noolahay xaf- een, magaalada Dhobley waxaana dhal dhal- ilmooleyda soo iiday iyo haweenkii soo iiday garoonka weyn ee salaada ciida lagu soo tukado maasha Allah waan soo iiday ciid wanaagsan maasha Allah walaalay maanta waa maalin farxadeed maalin aan aad u soo iidna weeye ciid wanaagsan oo wacan baan maanta ku iidnay S- maxaan ku dhahay si fiican baan u iidnay dhallaanka iyo haweenka iyo caruurta sida qurux badan baa loogu magaalada Dhobley aad baa loo iiday rag iyo haween iyo caruur iyo dhallaanba si qurux badan baa maanta looga iiday maan- magaalada dhobley aan u joognay garoonkii si aan caadi ahayn baa loo jooga maanta maasha allah farxad baa lagu iiday si qurux badan baa loo jooga dhalinyaro badan baan ka salaamaya dadka dhammaan soomaaliyeed oo dhan baan salaamayaa gaar ahaan dadka jubbaland jooga waxaan salaamahayaa dhalinyarada iyo waayeelka magaalada dhobley iyo haweenkii iyo ilmooleyda dhammaan waan wada salaamahayaa gaar ahaan waxaan u salaamahayaa dhalinyaro badan oo xaafadda dhobley koobaad ka mid ah Dhanka kale, guddoomiyaha degmada Dhoble oo bulshada kula hadlay fagaaraha lagu oogay salaada ciidda ayaa bulshada kula dardaarmay inay xoojiyaan nabadgelyada degmada.
waxaad la socotaan waxaanu injaazaada iyo waxaanu horumara oo dhobley ka muuqda waxaa saldhig u ah nabadgelyada nabadgelyahaan ka wada shaqayno kale guddoomiyaha ka hadli- waxaa ka hadli doona taliyaha amniga nabadgelyahaan ka wada shaqayno ciidanka amniga aan mataqaana aan la shaqayno wixii si xun u socda aan iska qabanno nabadgelyadana aan ilaashano nabadgelya meelaan ka jirin horumar kama jirto wanaag kama jiro nolol kama jirto marka nabadgelyahaan ku dadaalno maanta waa maalin ciida ummaddu inay isu naxariisato oo dadka masaakiinta la eego oo hoos loo fiiriyo oo ay farxad nugula ciidaan baa la rabaa qof walba dariskiisa iyo masaakiinta ha u naxariisto maanta aan farxad ku wada ciidna insha allahu tacaala